إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka madaxdiisii askar ka tirsan shisheeyaha afrikaanta ayaa qaraxyo khasaare sababay lagula beegsaday gobollada shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose nin soomaali ah oo u shaqaynaya qaybta ciyaaraha ee b b c da iyo toddoba ruux oo kale oo soomaali ah ayaa cudurka korona ugu dhintay dalalka swiden ingiriiska iyo denmark dadka u dhimanaya cudurka korona ee qaaradaha yurub iyo ameerika ayaa aad u kordhay xidhi laga digayo in cudurka korona uu xarun u noqdo dalka maraykanka xanuun cusub oo loogu magac daray hanta virus oo ah cudur cusub oo laga qaado cunista ama taabashada jiirka ayaa ka dilaacay dalka shiinaha toban askari oo wada shaqayn lahaa dowladda federaalk iyo maamulka hirshabeelle ayaa isku dhiibay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe odayaal ka tirsan beesha abgaal oo dhowaan heshiis lagu dhex dhigay gobolka shabeellaha dhexe ayaa soo dhoweeyay heshiiska iyagoo sheegay inay dhaqangelin doonaan wixii ka soo baxay heshiiskaasi waxaa isa soo taraya dadka ka hadlaya ciidamada etoobiya ee kusoo qulqulaya gudaha dalka soomaaliya siyaasiyiin ku sugan magaalada muqdisho ayaa sheegay dowladda federaalka in ay qaaday isku day weerar oo ay ku hareereysay hoyga shariif sheekh axmed ee magaalada muqdisho iyadoo dowladda federaalkana arrinka ay beenisay u diyaar garooba dhegaystayaal warkaasoo dhammaystiran oo goordhow aan faahfaahinno إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة waa kowda bisha shacbaan sanada kun afar boqol kow iyo afartanka hijriga kuna beegan shan iyo labaatanka bisha saddexaad sanada labada kun iyo labaatanka kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran weeraro ka dhana ciidamada shisheeyaha ayaa ka dhacay gobolada shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose haddaan ku horumarno shabeellaha dhexe buurana oo ka tirsan gobolkaasi waxaa lagu qarxiyay ciidamo ka tirsan kuwa burundi ee qaybta ka ah shisheeyaha afrikaanta ee ku sugan gudaha dalka soomaaliya qaraxa oo aad u xoogan ah ayaa lagu soo waramayaa in uu sababay khasaare soo gaaray shisheeyaha marar badan ayaa buuranay ee meelo kale oo shabeellaha dhexe ka tirsan waxaa ka dhacay weerar isugu jiray qaraxyo iyo kuwo toos ah oo lagu laayay askar badan oo ka tirsan ciidamada burundi loogana gubay tiro gawaari ah dhanka kale wararka inaga soo gaaraya buulamareer waxa ay sheegayaan in qarax lagula eegtay ciidamada uganda qaraxaasi ayaa haleelay gaari kuwa gaashaaman ah oo halkaa ku burburay waxaana jira khasaare soo gaaray askarta uganda boqolaal dad ah ayaa saacdii lasoo dhaafay cudurka korona ugu geeriyooday qaaradaha ameerika iyo yuruba cudurka korona oo kasoo bilowday dalka shiinaha ayaa si xowli ah ugu fidaya wadamo dhowr ah oo dhaca yurub ameerika iyo dalal kale hay-adda waxaa loogu yeeray qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka adduunka waxa ay sheegaysaa in maraykanka uu xudun u noqon doono cudurka corona maadaama si aan horey loo arag uu ugu fidayo gudaha dalkaasi saacadihii lasoo dhaafay maraykanka waxaa laga diiwaangeliyey in ay geeriyoodeen boqol siddeetan ruux iyadoo la diiwaangeliyey ku dhowaad toddoba kun iyo saddex boqol oo ruux kuwaasi uu haleelay cudurka corona madaxweynaha dalka maraykanka donald trump oo shir jaraa-id qabtay ayaa ka sheegay in waddankiisa uu wajahayo dhibaato weyn oo qaran waxaana uu dadka maraykanka ku booriyey inay u adkaystaan culayska dhaqaale ee uu sababay cudurka corona dhankan mas-uuliyiinta maraykanka waxa ay xaqiijiyeen in saddex badmaax oo la socotay markab weyn oo maraykanku uu leeyahay laga helay cudurka corona waxaana laga baqdin qabaa in cudurkaasi uu asiibo ku dhowaad shan kun oo ciidamo iyo badmaaxiyiin ah oo saaran markabkaasi si kastaba xaal ku ahaatee dadka u dhintay cudurka corona ayaa shalay aad kaga badnayd maalin ka hor dadka uu dilay cudurkaasi waxaana shalay oo keliya cudurka u dhintay laba kun afartan iyo shan ruux halka doraad cudurkaasi uu dilay kun lix boqol toddobaatan iyo laba ruux dalalka dadka ugu badan ee ku dhinteen ayaa kale ah talyaaniga oo uu cudurka ku dilay todoba boqol afartan iyo saddex ruux sbain oo uu ku dilay afar boqol siddeetan iyo sagaal ruux halka jarmalka uu ku dilay soddon iyo saddex ruux iiraanna waxaa cudurka ugu dhintay boqol labaatan iyo laba ruux faransa waxa uu cudurka ku dilay laba boqol iyo afartan ruux halka ingiriiskana saacadihii lasoo dhaafay siddeetan iyo toddoba ruux ay u dhinteen cudurka kuuriyada koonfureed waxa ay diiwaan gelisay sagaal ruux oo cudurka u dhintay halka netherland ay sheegtay lixdan iyo saddex ruux in cudurka ay u dhinteen beljimka ayaa sheegay dhankiisa soddon iyo afar ruux cudurka inay u dhimatay dadka cudurka corona adduunka ugu dhintay hadda waxay kor u dhaafeen siddeed iyo toban kun oo ruux waxaana ay dadkaasi badankooda ku dhinteen dalalka ingiriiska sbain iiraan shiinaha iyo maraykanka dadka dhintay waxaa ku jira dad soomaali ah sida ay ku waramayaan qaar ka mid a soomaalida ku nool qurbaha magaalada london ee dalka ingiriiska waxaa ku geeriyooday cabduqaadir maxamed faarax oo loo yaqaanay briq kaasi oo ka mid ahaa ciyaartooydii kubadda cagta ee soomaaliya waxaana uu muddooyinkan dambe la shaqaynayay idaacadda ingiriiska ee b b c da maalmihii lasoo dhaafay ayuu la xanuunsanayay cudurka oo ugu dambayntii uu u geeriyooday sida uu sheegay nin saaxiibkiisa ah oo ka warhaya xaaladda cabduqaadir dhanka kale sweden iyo denmark waxaa cudurka ugu geeriyooday toddoba ruux oo soomaali ah sweden oo keliya lix ruux ayaa la sheegayaa inay ka mid yihiin tiro dad ah oo halka ugu dhintay cudurka corona weli xaashi oo ku sugan dalka sweden ayaa ka sheekeynaya soomaalida cudurka ugu geeriyootay gudaha dalkaasi walaalaha soomaaliyeed meel kastoy joogaan wayna salaamayaa waxaan kaloon ka tacsiyeynayaa ummadda soomaaliyeed uga tacsiyeynayaa yeeladii ay uga ka tageen lixdii qof ee ku dhimatay magaalada stockholm iyo wiilkii nooga dhintay magaalada copenhagen ee dalka denmark magaalada stockholm ay ku dhinteen lixda qof ee soomaaliya waxaa degta ugu yaraan hal milyan oo qof ayaa degta magaaladaas degan oo dad adduunyada dadka ka yimid oo dhan isugu jira halkaas milyan ee qof waxaa la sheegayaa inay cudurkan coronaviruska la yidhaahdo ay u dhinteen ilaa iyo sagaal qof sagaalkaas qofna ay lix ka midii ay ahayd soomaali waa arrin runtii aad u naxdin badan una baahan in xoogaa bal aan maskaxdeenna ku shiilno cudurkan hadda adduunyadii dhan gilgilay iyo sida annaga soomaali haddaan nahay aan cudurkan ula dhaqanno ama aan ula tacaalno ama aan uga hortagno ilaa iyo hadda waxaa la sheegayaa in ka badan labaiyo toban ruux soomaali ah in cudurkan ay u dhinteen dalal dhowr ah waxaana ka mid ah dalalkaasi ingiriiska talyaaniga sweden denmark dhanka shiinahan haddaan u weecanno corona halkaas ayuu asal ka soo bilowday waxaana uu ku fiday si xowli ah wadamo badan laakiin iminka dadka shiinaha waxaa cabsi ku beeray cudur kale oo ka dilaacay gudaha dalkaasi cudurkan ayaa loogu magacdaray handa virus waana fayrus ku cusub gudaha dalka shiinaha oo laga qaado cunista amaba taabashada jiirka oo ay aad u cunaan dadka shiinaha nin ka soo jeeda gobolka yuunaan ee dalka shiinaha ayaa durbadiiba u dhintay kaas oo la socday bas waxaana laga bakdin qabaa in dadkaasi ay qaadeen cudurka iyadoo durbadiiba dowladdu ay karantiishay soddon iyo laba qof oo la socday baska uu ninkan ku safrayay khubarada caafimaadku waxa ay sheegayaan hantivirus inuu ka daran yahay cudurka corona astaamaha cudurka lagu garto waxaa ka mid ah qandho murqa xanuun dhabar xanuun calaamadaha sidoo kale la arki karayo ee cudurka waxaa ka mid ah madax xanuun lalabo matag shuban iyo calool xanuun daran cudurkan hadduu sii socdo fiditaankiisa waxaa laga digayaa in uu dili karayo dad ka badan kuwa u dhintay corona maadaama uu ka khatar badan yahay toban askari oo la shaqaynaya dowladda federaalka iyo maamulka hirshabeelle ayaa isku dhiibay wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe warkan waxaa noo soo jeedinaya waryaheena zakariya cumar askartan isku soo dhiibtay maamulka islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa waxa ay gacansaar la lahaayeen ciidamada dowladda federaalka iyagoona dhibaato xoogan ku hayay safarayda adeegsata wadooyinka gobolka iyo dadka ku dhaqan deegaanada ay joogeen isa soo dhiibidda askartan ayaa waxaa gacan wanaagsan ka geystay waxgaradka islaamiga ee shabeellaha dhexe iyagoona marar badan baaq u jeediyey inay isku soo dhiibaan maamulka islaamiga ah ee shabeellaha dhexe haddaba waa kuwan qaar ka mid ah askartan oo ugu waramay idaacadda islaamiga alfurqaan islamarkaana ka warbixiyey baaqna u jeedinaya askarta weli baaqiga ku ah safka iyaga ka yimaadeen waxaa waaye ninka madaxa beelale meeluma fayaabaa layidhiye ninka horta tawxiidkiisa uu buro waxaa waaye hadduu gaal oo soo duula iyo hadduu kii garab sii hayo horta kurtaru isla mid waxba isma dhaamaan wax faa'iida qowqu qabaanoo ilaahay abuurto ma jiraan oo cadaab aakhare aan ahayn waxay ku haystaan ma jiraan waxaan ugu baaqi lahay kuwa gobolka shabeellada dhexe ka howlgala oonuka aan hogaami jirno badanka hor ay yimideen inay kitaabka ilaahay u yimaadiin kuwa hiiraanka hoos iyaguna geedka ka howlgala oo iyagana sida anuka nala qalday kitaabka ilaahay inay u yimaadiin baaya bukaar kuwa laga sheegayo iyaguna sida anuka nala dhunshay inay kitaabka iyo sunnada u yimaadiin aynan la dagaalamin waxaan kaaga warramaa macawisleydan inaan gobolka shabeellada dhexe oon hogaami jirnay oo hadda ka taboba karinaan kaaga warramaa niman murtadiina oo xamar jooga naqarashgarayjar kuwa iyaguna murtadiinta dowladda iyagana rasaasayna sii jireen waxayna dhihi jireen kuwa dhallinyaradiina waxa isdhiibo hadda dhallinyarada waaye ee anaa ku sheegadaadeshina daa degtiin waa laydin barayhaa shabaabna aamin male ee isu dhiibanaya mar walba nagu wacyi geli jireen ilaahayn talada u dhiibanay kabacdi markaas anaa kuu sheegaye haddii aan nimadana soo dhoweyn iyo anaa kuu sheegaye kitaabka ilaahay iyo martiqaad iyo tawxiidkayno naloo qabto shala naga buray wixii ka dambeeyana anaa kuu sheegaye na aan iyagana u yeeraanaan lahay wax ilaahay abuurto ana kuu sheegaa nagala hadlayana ma jiraan waxaa dadka macawisleydaana waa dad reer baadiyaha reer miiga ah oo la qalday oo niman danaystayaala oo dabaq saaran ay ay banjad ka samaysteen ay leeyihiin dad lasoo mara lasoo dhacay oo lasoo habawshay oo lasoo oo ilmahor laga xoogaayo aan gacanta ku qabannay adduunka imkaas ilmahaaga iyo boor ku dhegsadaan oo sawirtaan ay gaalada gaalada u waaweyn adduunka ay uga doonahayeen waxay cunaan maga mashruucay naga samaystaan ukun dad reer miyiga ho iska reer baadiyaha loo qaldaan ahayn waxaan u dhimayna waxaa waaye in in ninka gaalka aakhir ma haysta laakiin adduun adduun haysta anugu aan aakhirna ma haysano adduunna ma haysano macaawslig adduunna haysta aakhirna haystana ma jirto waxaa waaye silic beena shaydaana mar oona umahay wax ugu qudbayha hal kale haddana murtad kale umahay wax beena ugu qudbayha hal kale umahay wax beena ugu qudbayha waxaan ugu baaqi lahay inay kitaabka ilaahay anagu ay soo laabtaan ay walaadada islaamka soo dhiibaan inta hore waxaan ka aaminsanaay dadka dadka ugu waaweyn odayaasha ay markaan nahay waxaana ku guubaabi jira waa laydin baraynaa ma joogi kartiin adinku dadka darnaantiin ilmaho kalama ahidina haddaan dhimanana aan kitaabka ku dhimanno haddaan noolaanana aan kitaabka ku noolaano intaasaan kusoo noolay waana la soo dhaweeyey si fiicnana loo soo dhaweeyey toban maalmoodaan meeshaanan si nasteexala ku joognaa oo wanaaga khayr allaha siiye dad kaaliweyn kasoo ka qaatayaa jira ee anukoo ilaahay niyada ee nadiif ka dhigay iyo dad nabadoonya iyo dad waaweyn oo kasoo qayb qaatay oo aan nagu guubaabiyey oo aan kusoo degno marka ilaahay niyadayna wax wanaaga soo geliyey dadkaas ewel waa joogi jira laakiin lama tashan jirina ilaahay inaan ku tala darsano allah awooddaas iska leh wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa si joogto ah usoo gaara askarta kasoo goosanaysa dowladda federaalka iyo maamulada shisheeyaha uu dhisay ee ka jira dalka soomaaliya wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe waxa ay ka mid tahay meelaha ugu badan ay askartaasi yimaadaan wararkii shabeellaha dhexe ayaan ku guda jirnaa odayaal dhaqan oo heshiis lagu dhex dhigay gobolka shabeellaha dhexe ayaa soo dhaweeyay heshiiskaasi iyagoo ballan qaaday inay dhaqangelin doonaan waxa heshiiska kasoo baxa xarakada shabaal mujaadiin gaar ahaan wilaayada shabeellaha dhexe ayaa ku guulaysatay inay heshiis dhex dhigto beelaha cali cumar buraale muuse iyo cabdalla caruune oo ka wada tirsan beesha abgaal dhinacyadaasi ayaa ku heshiiyey in la isku celiyo hanti iyo dhiiga dad ay iska dileen heshiiska waxaa goobjoog u ahaa mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe waryaheena zakariya cumar oo ka qayb galay munaasabadii heshiiska looga dhawaaqayay ayaa wareystay qaar ka mid ah odayaasha dhinacyada heshiiyey anigoo ah magacaygu yahay cali xuurshe cali beeshaan anigoo metelaya beesha buraale muuse iskuna dhaceen niman walaalahooda oo la yidhaha cabdalle caruune ilaahaa mahaddaas iskale ilaahay noogu soo raray walaayada islaamka dhaqankaas kutubkaas kariinka in la qaato walaayada islaamka meeshii gacantii gacanku gar daran iyo wax ka qaqhalayso gacan biraha lagu soo qabaa sidii lagu soo qabtaba laakiin waxaa jirta muxuu ahayo fursad looga helaya dadka mataqaanaa mujaahidiinta waxaa looga heli karaa meeshay meelna waa ka talisaa waa deegaan meelna gaalkaa jooga maadaama reedihiisana la joogo marka hawshaan inay gaalka ka timidaan aan ku dareensannahay malkee muslin muslin ma dila sidaasaa la yidhi horta magacayga waxaa la yidhi cumar xasan calen la yidhaha magacayga waxaana ku dhashay degmada cabale waxaana ka socdaa cabdilcarun beesha cabdilcarunana ka socdaa oon ka ahay oday hadda loo soo diray meeshaas inuu ka mawduucan ka hadlo ninka raggaa boqol geelaan ku heshiinay gabadhana waxaan ku heshiinay shan konton geelaan ku heshiinay saasaan ku heshiinay waana la waktiyey wakhti badan aa loo qabtay oo in laisugu keeno xoolaha dadka masaakiinta oo dhintay warishada hore in lagu wareejiyo oo walaadu gacanteera soo gasho kuna wareejiso ayadoo aanan cidna aanan maarata aanan lasaga raarin oo gacantiis haysanno waa la yidhaha magacayga xasan maxamuud hilowle kana socda beesha celi cumar dhibaato ka dhacday meel la yidhaahdo beledka koogaar oo deegaanada celiga iyo cabdalaha ay iska saaran yihiin oo suuhimaa la wada leeyahay soohintaas oo dagaallo badan ka dhaceen oo lagu xalliyey shuqul daaguud lagu xalliyey oo shareeco islaan lagu xallin laba jeer jeerkii saddexaad ay dhacday oo beledkii la gubay la baabi'iye waxyiilay beerihii iyo goofihii la gubay la baabi'iye waxyiil foolxumo badan dhacday oo kana faa'iidaysaayeen raggan oo gaalada dabada kula jira ay ka faa'iidaysaayeen oo labada beeloodba haddaad si u eegto waxay u eg tahay in laysku diraayaba waa la kala celinaana waa la leeyahay asaa waa la degay meesha tuulida koogaar oo jajabtay alxamdulilaahi waa kala nabadgal
xiisad ayaa ka dhalatay ciidamaa la sheegay dowladda federaalka inay ku hareeraysay oo guriga shariif sheekh axmed uu ka degan yahay magaalada muqdisho xisbiyada siyaasadeed ayaa war ay soo saareen dhowaan waxa ay ku sheegeen in dowladda federaalka ay qaaday iskuday weerar oo ay ku hareereynayso guriga shariif sheekh axmed uu ka degan yahay magaalada muqdisho waxaana war saxaafadeed ay soo saareen xisbiyada ay ku tilmaameen in ammaanka shariif sheekh axmed uu khatar ku jiro islamarkaana habeenadii laba iyo labaatanka bisha iyo saddex iyo labaatanka bishan maarso ay jireen isku dayo ciidamo ku hareereeyeen hoyga shariif shii axmed xisbiyada ayaa arrinkaasi ku tilmaamay xadgudub ka dhan ah shariif shii axmed oo mar soo noqday madaxweynaha dowladda kumeelgaarka dowladda federaalka ayaa ka jawaabtay eedaasi waxaana war-saxaafadeed uu soo saaray wasiirka amniga maxamed abuukar islow ducaale uu ku beeniyey in ciidamo ka tirsan dowladda federaalka la dul dhigay guriga shariif shii axmed waxaana uu wararkaasi ku tilmaamay kuwo sal iyo raad toona lahayn oo laga leeyahay dana siyaasadeed wasaaraddu waxay bulshada la wadaagaysaa inuu yahay wax kama jiraan eedaha lagu xusay qoraal lagu sheegay in qaar ka mid ah hay-adaha amniga ay abaabuleen weerar ka dhan ah madaxweynihii hore shariif shii axmed wasaaraddu waxay caddaynaysaa in madaxweynaha haatan xilka haya in labadii madaxweyne ee ka horeysay ay dhammaantooda amnigooda sugaan askar ka wada tirsan ciidamada ilaalada madaxtooyada sidaasi darteedna aysan suurtagal ahayn wararka haatan la faafinayo ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay wasaaradda amniga gudaha ee dowladda federaalka shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud ayaa muddooyinkan dambe waxa ay weerar afka ah ku qaadayeen dowladda federaalka oo ay tilmaameen in ay ka weecatay wixii loo dhisay islamarkaana ay weerar ku tahay iyagu waxaa isuso taraya dadka ka hadlaya ciidamada etoobiya ee kusoo qulqulaya gudaha dalka ciidamo badan oo etoobiyaan ayaa kasoo gudbay jigjiga kuwa oo ku biiraya kumanaan kamid ah ciidamada etoobiya oo si xoog ah ku jooga gudaha dalka ujeedka ciidankan ayaa ilaa iyo hadda warar kala duwan ay kasoo baxayaan laakiin waxaa muuqata in dowladda federaalka ee etoobiya ka dalbatay ciidamadaasi siyaasi jooga gobolada waqooyi bari ee dalka soomaaliya horeyna baarlamaankii hore kaga soo mid noqday ayaa ka digay ciidamada etoobiya ee kusoo qulqulaya gudaha dalka isagoo ku baaqay banaanbax ka dhana ciidankaasi awal waxaynu isku haynay dhul haddana damacii badda ayaa weynaaday oo awal bad waxaynu isku haynay meel yar kinye etoobiyana hadda waxayba u soo xusulduubtay in ay badda soomaaliya oo dhan sidii ay ula wareegi lahayd in ay maanta waxaa dalka ku soo wajahan ciidan xoog leh oo etoobiyaana sida aad baraha bulshada aad ka aragteen aniga marka qayladhaantaydu waxay ku saabsan tahay soomaalidu waxay tidhaahdaa qaylo warma kama tumaan war haddaynaan tabar hayn ma aynaan hadli waayin war aynu ugu baaqno oo ka gilgilanno ciidanka etoobiya oo dalka joogaa siduu nooga bixi lahaa kuwa ku soo wajahanna say nooga joogi lahaayeen kuwa kenya oo dalka joogaana say nooga bixi lahaayeen waayo waxay nooga duwan yihiin ajaanibta kaleto oo jooga ayaga waxaynu isku haynaa dhul haddana waxaa ku darsamay bad marka meel aan wax laga soo qaban karin bay waxaad moodaa madaxda maanta talada dalka haysa oo maandhaydkooda wax yar ka haray in ay meesha wax u wadaan marka si waxa ay wadaan ama heshiisyada ay la soo galeen abi iyo wax la midkaa si ayan u socon waxaan ugu baaqayaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanba in la kaco la qayliyo la yidhaahda naga jooga waxa joogaan ha naga baxeen uma dulqaadan haddaan saa la yeelin berri meel aan wax laga qaban karin baa xaaladdu gaaraysaa war waxaa ii muuqda khatar war waxaa ii muuqda wax badan war waxaad aragtaan waxaan arko weeye warkii oo dhegaystayaal saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga ah ee alfurqaanna waa naga inta